بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii toban iyo saddexaad kitaabka ariyaad albadiica riyaad albadiic baabu salaati lmusaafiri wuxuu baab u yahay musaafirka salaadiis salaatu lmusaafir qofka baabu salaati safari safarka salaadiisa bau baabi yejuusu waxaa bannaan qasru salaati salaada gaabinteeda salaata salaada arubaaciyati rubaaciyada ee afar ragcadoodleyda ah afar ley baa la yidhahda afar ragcadoodley salaada afarta ragcadood leh in la gaabiyaa bannaan fi safarina lagu gaabiyo safarkii dhexdiisa safarkii adawiili dheeraa safarkii aljaa-isi bannaanaa safar dheer ee jaa-is ee bannaane safar dembiya aan ahayn safarulmacsiya aan ahayn baa lagu gaabin karaa afartii ragcadood labaa ka dhigaysaa labaa tukanaysaa bishardi an yaqsida waa inuu u qasto almusaafiru qofka musaafirka ah maxalan maxal iyo makaanoo macluuman la yaqaan qof meel la yaqaan u socdo waa inuu yahay qof safarna a meel u socdan aan la garanayn mar horey aadayo mar xagga u dhaqaaqayo mar gadaal u baxayo mar midig mar bidix oo iska warwareegayo hadba meel yaa aadaya maaha qof la dhahaya halkan ba u ka tegay waxaan u socdaa meel hebla ama wadan hebel waa inuu yahay ama makaan hebel ayb qofka bidhaantii u muuqataba ku leexanaya iyo reerka u muuqdaba baadiyaha iska marayo hadba meel iska wareegaya maaha waaye safarkaas waa an yanwiya qofku waa inuu niyeysto alqasra gaabin yaqiinan yaqiin ahaan hubaal ahaan maca takbiirati lixraami xirashada takbiirteeda maceeda markuu xiranayo salaada uu rabo inuu gaabiyo waa inuu niyeysto qasri gaabin salaatu safar ama qasri waa inuu niyeysto ayib waa markuu xiranayo wey qasribaa ii xirantu waa markaa xiranaysid oo aad gelaysid salaada ee qasribaa ii xiran oo qofku magaaladu saaka kasoo safrayba u qasri kasoo xirtay uu yidhaahdo qasribaa ii xiran taas ma jidho waay marka salaada la gelaya wey xirashadu waa laa yaqtadiya waa inuusan ku dayan qofka salaada gaabinaya biman qof yutimu taam yeelaya salaatahu salaadiisa qof salaadiisa dhammaystiraya waa inuusan ku xiran oo imaam ka dhigan isagoo rabo inuu gaabiyo hadduu doono miday safar wada ahaayeen ha noqdo qof un salaada taam yeelaya waa inuusan ku xiran ayib wa an yanwiya waa inuu niyeysto waxaa dhahdaa waa inuusan ku xiran qof salaada salaada taam yeelaya wa an laa yantahiya waa inuusan dhammaan safaruhu qofkaa safarkiisu qabla tamaami salaati salaada taam noqoshadeeda horteed salaadu intaysan dhammaystirman ka hor waa inuusan nagaan hadduu nagaado salaadiio weli uusan dhammayn u noqon mayso safarkii waa inuu weli jiraa ilaa uu salaada ka taam yeelayo wayajuusu waxaa bannaan fi safari safarka dhexdiisa almadkuuri ee lasoo sheegay safarkii dheeraa siddeetan iyo kow kilomitr rag baa dhahaya siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr safarkii lasoo sheegay dheeraa waa inuu waxaa bannaan dhexdiisa wayajuusu waxaa bannaan fi safari lmadkuuri jamcu taqdiim baa bannaan horumarin jamaceed iyo wataakhiiri jamcu taakhiiri gadaalmarin jamaceed bayna aduhri walcasri casar iyo duhur la jamciyo jamcu taqdiim ama la dibdhigo jamcu taakhiir in horey la iskugu geeyo duhurka iyo casarka iyo in gadaal la iskugu keeno waxaa kaloo bannaan in la jamciyo wa bayna almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha faqad oo keliya cishaha iyo maqribkana in horey la iskugu geeyo jamcu taqdiim ama gadaal la iskugu keeno jamcu taakhiir waa bannaanta jamcintuna waa gaar qasriguna waa gaar qasrigu waa salaadahoo afarta ragcadood salaadii ahayd oo laba la tukanayo wey amaa jamcu waa salaadii oo ama horey loo soo hormariyo ama gadaal loo sii dibdhigo waana maqribka iyo cishaha duhurka iyo casirka intaasi ka dhaxaysa laba iyo laba wey walikullin mid kasta oo min aljamcayni labada jamc ka mida shuruudun shuruud buu leeyahy shuruud baa usugnaatay jamcu taqdiimku shuruud buu leeyahy jamcu taakhiirkuna shuruud buu leeyahy fashuruudu jamci taqdiimi jamcu taqdiimka shuruudiisu an yawiya waa inuu niyeysto aljamca jamc waa inuu niyeysto fi salaati اluulaa salaada hore labada salaadood midda hore jamc ha niyeysto markaa duhur baa hadda la maraya soo maha iyo casar baa rabtaa inaad la jamcisid isku mar tukatid jamcu taqdiim horbaa casarkiibaa horey usoo qaadaysaa duhurkan hadda marka inta aa ku jirdhid salaada hore intaa ku jirid maqrib iyo cisho hadday tahana waa maqribkii labada salaadood midda hore maqrib weeye ama waa duhur inta iyada lagu jiro jamc haniyeyso inuu salaadii ka dambeysana soo rarayo walow maca salaamiba allaha ka dhigo salaamo naqsi minhaa midda hore laga salaamo naqsanayo maceed xataa duhurka markuu saa uga baxayo ama maqribka ka baxayo hadduu niyeyso inuu salaada kalena la imaanayo ku filan intaa xataa niyadu waa u noqonaysa wa an yuqadima waa inuu hormariyo shardi labaad saaxibat alwaqti salaada waqtiga u saaxiibka ah duhur iyo casar baad rabtaa jamcu taqdiim inaad tukato horey baa iskugu soo qaada xilliga duhurkaa wada tukanaysaa tan waqtiga le hormari waqtiga tee leh duhurka casarku martibuu ku yahay meesha waa lasoo qaadaya maqrib iyo cishana waa sidoo kale maqribka hortuko wahiya midda waktigale isagaaba kuu sheegay axkaan lama xantoo dhihi jira isagaaba waxaa kugu soo dhaco kuu sheegaya wahiya aduhru midda waktigale waa duhrka awil maqrib ama waa maqribka awil maqribu saasaa baad u godanta ama waa maqribka ama waa duhurka amba waa maqribka midda waktiga leh waa jimcu taqdiim shardi saddexaad waan takuuna waa inay ahaato almutaqadimatu salaada hormadhay saxiixatan mid saxiixa yaqiinan hubaal salaad saxiix loola yimid oo saxiixo ah waa inay noqoto salaad khalal iyo aan asixin hadday noqoto salaadii horaanba asixina mid dambe yaa u keeni karaba midda iyada horea la daba joogado waqtiga marti loogu ahaayo loo yimid maogta tii hore hadday isaagi weyday midda ka dambaysana boos ma haysato meele cuskata ma haysato wa allaa yafsila waa inuusan kala dhexgelin beynahaa salaada hore iyo wa beyna thaaniyati salaada labaad zamanan waqti waa inuusan kala faslin oo kala dhexgelin zamankaasoo yasacu u waasac noqon kara ragcateyni laba ragcadood duhurkii ma tukatid casarkii soo ma rabtid inaad ka daba tukatid ama maqrib baad tukatay waxaa rabtaa cishii inaad ka daba tukatid salaada hore markaa ka baxday iyo salaada dambe inta u dhaxaysa waa inaysan waqti laba ragcadood laga laga tukan karo aysan ku jirin meesha saasaa midda hore uga baxdo tan kalena xiro hadduu iska fadhiiso iska wardiyo istaguu dhaho iska hadhadlo oo waqti laba ragcadood laga tukan karo labada salaadood u dhaxayso ma jamcin karo midda kale salaada dambe waqtigeeda la sug baalu leeyahay adaan fiqi adaan garanayn axkaamtii fiqiga masalada waa waqtiga isku dheeraysa ma jamcin kadhid baa la dhahaya waa inaan zaman oo u waasac noqon kara yasacu ragcatayni waa inuusan dhexgelin wa an yaduuma safaru safarkuna waa inuu daa'imo xataa yuxrima biاthaaniyati ilaa uu ka xarmanayo salaada labaad jamcu taqdiim wey duhurkiiba tukaday tusaale casarkiina waa gala ilaa casarka uu ka xiranayo safarkii ha jiro hadduu mar casarkii xirtay ama maqrib inta tukaday cishihii xirtay oo markaa uu xiranayay safar weli uu ku jiray tam sidaasuu ku jamcinaya hadduu doono ha gaaro meesha u socdo ama ha nagaado laakiin isagoo aan weli xiran salaaddii labaad haddii safarka uu ka baxo haddee muxuu tan kale waqtigeeda uga soo qaadaya safarkiiba wuu ka baxay meesheeduu la sugaya walijamci taakhiiri jamca la yihahdo jamcu taakhiirna shardaani laba shardi baa u ahaaday faqad oo keliya kow an yawiya waa inuu niyiso aljamca jamc inuu jamcinayo gadaal salaadan marshay qabla khuruuji duhri duhurka bixidiisa ka hor aw ilmaqribi qabla khuruuji lmaqribi maqribka bixidiisa ka hor ya qabla khuruuji duhri ama qabla khuruuji lmaqrib waa in uu niyeysto in uu salaadan dib dhigay lama ogola qof ilaahay caqli siiyey oo caqligii joogo salaad u soo gashay imaa inuu tukado mooyaane wa imaa inuu niyeysto inuu dib marshay waqtiga iska baxay lama ogola niyadaana haddaa heshid dembi yeelan mayse taakhiir baa niyeystay baa leedahay duhurkii ma tukano waa dibdhiga ama maqribkii ma tukano waa dibdhiga waay wa an yaduuma safaru safarkuna waa inuu daa'imo xataa yusalliya ilaa uu ka tukanayo athaaniyata salaada labaad kullahaa dhammaanteed tan maxay kaga duwanta jamcu taakhiir mar hadday tahay salaada dambe ilaa uu ka tukanayo waa inuu weli safar yahay tii hore iyo tii dambeba ilaa uu ka tukanayo laakiin haddoo tii hore isagoo tukaday tii dambe nagaado tii horena qallay u dhacdo dembina ma leh tan dambana hadde maxaaba lataqdiim la taakhiiriyaaba waqtigeedi baaba la joogaaba waqtiga iyadaaba awal lahaydba baabu salaati ljumucati jumcada salaadeedi buu u baab yahay jumca laa tajibu ljumucatu jumcadu ma waajibto waa maalin fadli badan oo cajab badan iyadiyo hameenkeeduba ilaa calaa ahlilbeledi magaalo ehelkeed mooyaane magaaladii almabniyati la dhisay magaalo dhisan dad degan baa jumco lagu yeeshaa meelaan dhisnayn iyo meel baadiyaa iyo kaamam iyo ma garanaysaa reer miyi iyo maya kuwaa ma leh walow biljariidiba ha- ha laga dhiso magaaladaas laantimireed awil qasabi qasab balka iyo qasabka iyo laantimireedba magaalo ka dhisaa noqoto dhagax inuu yahay shardi maaha meel la degan yahay hadday doono kuwaan ha ka dhisnaato waase idaa kaana markuu yahay fiihim dhexdooda arbacuuna afartan oo min almuslimiina meesha waa inay degan yihiin afartan nin waa in la helo oo muslimiina addukuuri lab albaaliqiina qaangaara alcuqalaa'i cuqalaa caqli leh almustawdiniina ka wadan yeeshay meesha wasalimuu kana nabadgalay afartankaas min alamraadi xanuuno haddee xanuunsan yahay qofkii dee ma jumca ku waajibaysa maba imaan kare waa inay ka nabadgalaan xanuuno iyo wa acdaari ljamaacati jamaacada cudurdaaradeeda jamaacadan caadiga hadda la tukado cudurdaaray leeda qofka haddii cudurdaarkaas uu uu ku sugan yahay jamaacadu ka dhacayso acdaartii jamaacada iyo amraado xanuuno ah qofkani waa inuu ka nabad qabo qofkan waa inuu labadaba ka nabad qabo wa tasixu waa saxaysaa salaada jumcadu min almamaaliki min almamaaliki addoommada wasibyaani caruurta wanisaai dumarka waa ka asaxaysaa laakiin ye waa saxday waa tabacan raacid lihaaulaai kuwa hore ay raaceen kuwee afartankii nin iyo ka badan dadkaas hadday la tukadaan dumarka iyo dadka safarka ku jira iyo kuwa magaranaysa caruurtaa iyo hadday la tukadaan jumcadoodii waa u jidhaa addoommadii iyo watajibu way waajibaysaa jumcadu aydan noqoshee calaa kulli muqiimin qof kasta oo ku negi fii baldatihim dadka magaaladooda magaalada dadkaas afartankaa ee xortaa ee shuruudda laga helay degan yihiin qofka la degan isna jumcaa laga rabaa tabacan raacido lahum iyaga iyagow la raacinayo dabagaluya tabacan taabican lahum waay wain lam yastawdin yowsanba ka wadan yeelanba bihaa makaanka meeshaan yowsanba ka wadan yeelan hadduu rabo wadanba uma ah waase idaa kaanad markay tahay iqaamatu nagaanshihiisu qofkaa markii jumcadiisu tou la tukado asaxayso meeshaan uusan ka wadan yeelan idaa kaanad iqaamatu nagaanshihiisu markay tahay way iqaamadiisu qaadicatan mid goysay qaadicatan mid goynaysa lisafari safar waxaa jidha meel adoo safar haddaad timaadid nagaanshaha a ku nagaa nagaatay safarkii bay jiraysaa xukunkii safarka yeelan mayse tusaale meel baa qof ku yimid wuxuu go-aansaday afar beri inuu joogo magaaladan maalintuu soo galay iyo maalintuu ka baxi doonana kuma jidho afartan beri afarta beri kuma jidho mar hadduu taa niyeystay iqaamaa la yidhaahdaa iqaamadaa safarkii waa jidha salaadaha gaabin mayse jamcin mayse afar beri oo saxiixa iyo maalintaa soo gashay iyo maalintaa baxaysa mar hadda intaa ay meeshu arrintu tahay safarkii waa waa go-a iqaamadan baa jadhay laakiin qofku hadduu maalin iyo laba iyo saddex tahay safarkii ka go-i maayo iqaamadiisaani waxba ka goyn mayso waay wuxuu yidhi wa shuruudu sixatihaa jumcada asxideeda shuruudeedu an yataqadama calayhaa jumcada waa inay ka hormaraan khudbataani laba khudbo oo bishuruudihimaa labada khudbo shuruudoodii ku maran ama ku laran ama la saaxiibsan jumco kasta waxaa shardiga laba khudbo inay ka hormaraan khudbooyinku shuruud bay leeyihin shuruuddii labada khudbo waa in la helo waxaa ka mid a inay labada khudbo qof carabi akrin kara haddii la helo carabi waa in lagu akriyo walaa budda waxaa lagama maarmaan ah waxaa ka horeysa wa an taqaca waa inay dhacdo salaada jumcadu jamaacatan waa inay ku dhacdo walow fi rakcati lulaa ragcadda horeba allaha ka yeele kulay ahaataba horta ragcadda hore jamaaco in lagu wada tukado dadkii oo dhan oo wada socdo lagama maarmaan wey ragcadda labaad hadday kala googoosaan oo arrimo kale kale dhex galaan yeelkeed laakiin midda hore jamaaco waa in laisku helo sida salaadaha kale qof iyo laba iyo saddex keligood u tukan karaan maaha walaa budda waxaa laga maarmaana min niyati ljamaacati jamaaca niyadaysigeed hunaa halkan oo hagee ah jumcada jumcada waa in jamaaco la niyeyso maca taxarumi xirashada maceeda xataa fii xaqi اlimaami xataa imaamka xaqiisa imaamka hadda dadka tujinaya inuu imaamnimo niyeysto shardi maaha laakiin jumcada kan tukanaya imaamnimo waa inuu niyeysto kan tujinaya maamuumku maamuumnimo isago markaasa niyeysan leh wa an tufcala waa in la sameeyo jumcada waa in la falo maca khudbatihaa khudbadeeda lala qabo fii waqti duhri duhurka waqtigiisa jumcada barqadii lama sii tukado lamana sii khudbeeyo waktiga duhurkana lagama saaro gadaal looma dhigo waktiga jumcada iyo waktiga duhurka waa isku mid khudbada iyo jumcada waa inay waqtiga dhex dhacaan falaa yasixu ma asaxayo ficluhumaa falidooda qablahu qabliga qablahu waqtiga hortiisa walow kharaja waqtu waqtigu hadduu iska baxo qabla tamaamiha salaaddii aan la taam yeelin horteed tamamuuhaa salaadda way taam yeelayaan duhran xarit salaaddii intii khudbooyinkii iyo wacdiyaashii howlihii lagu jiraa waqtigii waa baxa waa galeen iyagoo ku jiraa waqtigii dhaqaaqa ayib salaaddii weli lama taam yeelin waqtigana waa baxa salaada waa la wadayaa laakiin duhur ahaan baa loo wadayaa ragcadihii duhurka la dhamaystiraya jumcanimo loo wadi maayo ilaa waqtigii baa meesha ka baxay wa an takuuna waa inay tahay jumcadu waaxidatan hal jumce fil beledi magaalada ilaa licudurin cududaar inuu jiro mooyaane magaalada dhan hal jumca la raba in laga tukado hal meel ilaa cududaar inuu jiro maxaa ka mid a hal meel ma deeqda dadka oo waa dad colaad dhex madhay oo inay islaayaan iyo fitan ka baqaya dhinaca iyo gediga iyo gediga kale qolaba qolada kale uma gudbi ka dhaho qolaba meesheeda ha ku tukato wsunatu sunadu an yaktasila qofku waa inuu qubaysto weeye qabla zawaal sunada waxa weeye maalinka jumcada qofku intaysan qoraxdu xagga u zuulinoo lix saac gaarin ha maydho an yaktasila waa inuu su- qubaysto qabla zawaali geeska suulka ka hor man faacilki man inuu qubaysto weeye mankaasu yuriidu doonaya xuduurahaa jumcada xaadirideeda qofku ha maydho qof maydhay ha yimaado wa an yatanadafa waana inuu isnadiifiyo shaxshaax buu iska dhigaya isnadiifinaya wayatadayaba wa an yatadayaba waana inuu isdhiibeeyo iscarfiyo isudgooneeyo waa raggii wayalbasa wa an yalbasa waa inuu xidho ahiyaaba dharka albiido ee cad jumcada dadkii hore dharka cadcad baa liska soo qaadan jiray culimadii iyo odayaashii maalinta jumcada dhar cadcad iska soo qaado sida fiican ha wa an yaqra annaasu dadku waa inay akhriyaan fii yowmihaa jumcada maalinkeeda iyo wa leylatihaa hameenkeeda suurat alkahfi suuradda alkahfi la yiraahdo wa an yugiruu waana inay badiyaan fiihaa dhexdeeda maalinka iyo hameenkaas min asalaati ku saliid cala annabiyi nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam salliga iyo salaamta nebigana waa inay badiyaan waay maxaa alkaafi loo xikmadda ku jirdha waa maxay tahay waxaa ku jirdhaa la yidhi de suuraddu alkaafidu qiyaamay ka hadlaysaa aada bay uga hadasha qiyaamaduna maalin jumcaa bay dhacaysaa maalin jumcaa baa qiyaamadu dhacaysa waag kasta oo jumco soo beriya khalqigu waa u dhag raacinaya amay maanta tahay insiga iyo jinniga mooyaane marka arrintaasi ka hadlaysaa qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda suuraddu ka hadashay waay wataranaa bacdahum yamuuju fi bacdi ya ha waxa weeye waa maalin adigu qiyaamadii baa aada looga hadlo ayib salliga nebigana in la badiyo calayh salatu asalaam inta ugu yar saddex boqol inta ugu yar baabu salaati lciideyni labada ciidood salaadooda walkusuufi madoobaadka salaadiisa walistisqaa'i roob doonta salaadeeda intaas baa laga hadlaya kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi halaai saddexdan ka mid a sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey saddex salaadood ciideynka kow kusuufka iyo istisqaha roob doonta wey likulli insaani sunno la adkeeyey wey qof kasta walafdalu sida fadliga badan linisaa'i dumarka ficluhaa salaada inay ku sameeyaan weeye dumarku filbuyuuti guryaha walirijaali raggana sida fiican ficluhaa inay ku falaan oo ku sameeyaan weeye filmasjidi masaajidka in wasican naasa dadka haddou qaadayo wa ilaa haddousan qaadayna fa fi saxraa'i banaankaa loo baxaa banaankaa loo baxaya waaya wayusallaa waa la tukadaa kullu ciidin ciid kasta ragcatayni laba ragcadood labada ciidood mid kasta waa laba ragcadood yukabiru waa kibaaranayaa qabla alqiraa'ati qirada faatixada ka hor fil uulaa ragcadda hore sabca takbiiraatin toddoba takbiirood toddoba allahu akbar oo kayra takbiirati alixraami xirashada teedu aysan ku jirin ciid baa la xirtay allahu akbar buu yidhi taag ha ku dare toddoba kale ku daba xir allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar toddoba kale waathaaniyati waaye wa fi thaaniyati ragcadda labaadna khamsan shan takbiirood oo kayra takbiirati alqiyaami istaagga takbiirtiisa aysan ku jirin ilaa ragcaddan labaad markuu tii hore dhameeyo waa sii kacay allahu akbar buu sii yiri taa lagu dari mayo istaagga markuu istaagay shan kale takbiirahaas toddobada iskugu xiraya wuu tirsanayaa midna waa toddoba midna waa shan waaye nin baa malaha meel ciidaha lagu tukanaya yimid oo aan arki jirinna ciidan iyo salaadahan allahu akbarada badan leh marka imaamkii imdhaa wuxuu arkay hadba marku hadba xi- allahu akbar dhahaya wuxuu yihi, maanta salaadda xaggee iska- iska qaban la'da maanta markii hore waa la xirtay misna wuxuu qabaa mar labaad in la xirtay mar saddexaad la xirtay oo ya ha waaye dayib marka ways waa way way isqabatay way isla socotaaye ee sidaasaa loo tukadaa weeye takbiiraheeda iyadaa wadata wayajibu waxaa waajiba tacyiinu ciidilfidri ciidulfidriga cayinideeda hebladay tahay waa in la sheego min ciidil abxaa ciidul abxaa waa in laga cayino oo laga sheego fii niyati salaati salaada niyadeeda dee ciid baan iska tukanaya allahu akbar maa tay tahay qalbiga geli ma ciidulfidri ba mise waa ciiduladxa kala sheeg kala cayn wayusana waxaa la suneeyey bacdahaa dabadeeda niyadaas maye bacdahaa salaadaa dabadeeda liljamaacati dadkii jamaacada wada tukaday laba qof iyo saddex iyo wixii ka badan khudbataani baa la suneeyey laba khudbo oo ka khudbatay ljumucati jumcada labadeeda khudbo kale ah laba khudbaa ka dambaysa salaada ciid laakinahu qofku yukabiru waa kibaaranayaa fii awali uulaa khudbada hore bilowgeeda hore awali uulaa tan hore horteeda khudbada hore horteeda bilowgeeda tisca takbiiraatin sagaal kibaarood oo mutawaaliyatan xiriidha khudba hadda la akrinaya salaadii maaha khudbadaa lagu bilaabaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa fii awali thaaniyati ra- khudbada labaad bilowgeedana sabcan toddoba kadalika sidaasoo kale waa an yukabira naasu dadku waa inay kibaartaan fii ciidilfidri ciidda la yihahdo ciidulfidriga salaadii iyo khudbadii dhammaaday ciidulfidriga waa la kibaaranayaa min guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo aakhira yowmin maalinkan u dambeeya ay dhacdo min ramadaan ah maalinta u dambayso ramadaan qoraxdii markay dhacday caawa maxaa dhashay shawaal waa habeenkii bisha kale kowdeeda ahaa ciiddi qoraxdhaca laga bilaabo ilaa dukhuuliimaami ilaa imaamku ka geliyo fii salaatilciidi salaada ciidda takbiiraa la iska wadayaa iska mudlaq ah iska soco ah mursal ah takbiir mursala iyo mid muqayada kala jira mid salaadaha dabadooda keliya lala yimaado midaan waa iska wad caawa ramadaanaa dhammaaday habeenkii bisha kalaa dhalatay ilaa biri salaada imaamkuna tujinayo takbiirtaan iska wadayna ayib wa fii ciidiladxaa ciiduladxadana wuu kibaaran min subxi yowmi carafa maalinta carafa sagaalkaa subaxeeda laga bilaabo ila lquruubi dhicidda ayaama tashriiqi ilaa qoraxdu ka dhacdo aakhir ayaam tashriiq aakhira ayaami tashriiq waa maxay maalmaha ciidda ka dambayso hilbawaradka la yiraahdo saddexdaa maalinta u dambaysa ilaa qoraxdu ka dhacayso waa dadka aan xajka joogin dadkaasi wa ama alxujaaju xujaajta fa yukabiruuna waa kibaaranayaan fi ladxaa ciiduladxaaba idaa taxal- taxallaluu markay ka xalaaloobaan min xiraamihim xirashadood taxallul lwal xajkiiba si fiican kitaabka uga hadli doonaa waa gaarayna insha allah taxallul lwal dawaafkii iyo xiirashadii ama timajaridii taa dhehday iyo buurtii jamratulcaqaba tuurashadeeda taxallulkaas markuu u hirgalo markaasay iska kibaaranayaan ilaa marka hore labeykadii bay wadaan labeyk allaahuma labeyk marka hore labeykay wadaan wa aqalu salaati lkusuufi madoobaadka salaadiisa midda u yar an tusallaa waa in la- waa in la tukado ragcatayni laba ragcadood laba ragcadood waa in la tukado oo ka sunnati duhri duhurka sunnadiisa hadda aad tukato oo kale ah laba ragcadood oo duhurka sunnihiisa oo kale ah in la tukado baa ugu yar madoobaadka qor- salaadiisa wa akmaluhaa sida ugu kaamilsan an yajcala waa inuu yeelo fii kulli ragcatin ragcad kasta qiyaamayni laba istaag oo faatixadii qiradii la akhrinayo labada qiyaamoo yudiilu uu dheeraynaya alqiraa'ata qirada fiihimaa dhexdooda iyo wa rukuucayni laba rukuucood oo yudiilu uu dheeraynaya atasbiixa tasbiixda fiihimaa dhexdooda marka markii hore qiyaamkii hore faatixada iyo suurad akhri waa rukuuca ka toosidii ictidaalka noqon lahayd qiyaam labaad bay noqonaysaa faatixa iyo suurad baa la akrinaya misna rukuuc labaad rukuucahana waa la dheeray sujuuduhu waa caadiy wuxuu yidhi walaa ziyaadata wax dheeraada kama ma ahanin fi sujuudi sujuudaha sujuudaha labadoodii laga badin maayo laakinahu yuusan ka badine yudiilu wuxuu dheeraynayaa atasbiixa tasbiixda fiihi sujuudka dhexdiisa aydan waa lagu daahaya waa la dheeraynayaa laakiin iyagu tiradoodu waa intii hore intii hore laga badin maayo waa lama sujuudo laakiin waa la dheeraynayaa qiyaamkaan oo kale hadda faatixada markii la akriyo suurat lbaqar oo kale qadar laga akriyay muddo dheer baa la taagnaanaya arrin weyn baa dhacday dee koonkii baaba madoobaado qorax madoobaad ama dayax madoobaad baa dhacay lambadii ifaysa adduunka waaba madoobaad markaasaa dadka welwalayaan oo tukanayaan oo ilaahay ukhuduucayaan oo tuugayaan oo wax sadaqaysanayaan waxaan waa aayad qorax baa madoobaatay dayax baa madoobaatay meela itus keliya iskama aha waa waxa laga cabsado weeye koonka dhan baa hadhowna la bedeli doonaa oo la kharaabin doonaa markuu waqtigiisu dhammaado haddana waxbaa muuqday dhulgariiradu waa la mid dhulkaan saaltaynayo saa u dhaqdhaqaaqay iyana waa cabsi wamaa nursulu bilaayaati ilaa takhwiifa cabsigelin baa lala diraya aayaadka wlaa ziyaadata fi sujuudi laakinahu yudiilu tasbiixa fiihi aydaa wayusana waxaa la suneeyey bacdaha madoobaadka dabadiisa aydan liljamaacati jamaacadii wada tukatay hal qof maaha hal qof hadou tukata waba lagama rabe intii wada tukatay khudbataani labadaa khudboo ka khudbatayilciidi ciidda labadeeda khudboo kale ah laakinahu isagu yastakfiru llaha ilahay buu istikfaarsanaya tacaala fii awali luulaa midda hore bilowgeeda oo minhumaa labada khudba ka mid a tisca maraatin sagaal jeer buu astakfir allah tii hore waxay ahayd allahu akbar ciidaha tan waxaa lagu bedelayaa istikfaar astakfir allah wa fi haaniyati midda labaadna sabcan toddoba khudbada labaadna toddoba jeer istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara wa salaatulistisqaa'i waraab dalabka iyo roobdoonta salaadeeda tufcalu waa la sameeyaa cinda xaajati suqyaa waraab baahidiis agteeda waraab markii loo baahdo min allaahina looga baahdo tacala ilahay baa roobka haya waraab baa loo baahday in ilaahay ummadan waraabiyo ama inagu waaba haysanaa qolo kale abaaraysan la waa la qunuudaa muslimiin kale markii colaad iyo dhibaato haysato ama abaar haysato ama cudur haystaan kuwaana waa inuu xanuunsadaan ilahay inuu ka dulqaado wahiya salaada roobdoontu ka salaatil ciidi unbay la midtahay ciidda salaadeeda wayusanu waxaa loo suneeyey liljamaacati khudbataani laba khudbo oo ka khudbatayhi roobdoonta yaa waxa weeyaan ka khudbatayhi ciidda labadeeda khudbo oo kale ah waa roobdoontana loogu khudbaynaya ilaa ana alkhadiiba laakiin khadiibku yubadilu waa bedelin atakbiiraati takbiiraadka bilistikfaari buu ku bedelaya allahu akbaradii khudbooyinka ku jiray istikfaar buu ku bedelaya wayatawajahu wuxuu u jihaysanayaa lilqiblati qiblada fii ahnaai alkhudbati athaaniyati khudbada labaad dhexdeeda qofku markuu dadka u khudbeynaya xaggee u jeedaa qiblada waa ka soo jeedaa dadkuu kusoo jeedaa laakiin khudbadan roobdoonta sida u wado buu isagoo dhan ismajiirayaa qiblada u jeensanayaa waana goorma khudbada labaad dhexdeeda wayaqlibu ridaahu go-iisana waa gedinayaa go-a darafka hoose inta qabto kor keenaya darafkan korena hoos buu tegayaa soo lama garan wayajcalu aclaahu go-i hadduu gediyey wayajcalu waabatan wuxuu ka yeelayaa aclaahu xagga sare asfalahu hoostiisa wa yemiinahu darafkii midigta jirayna yasaarahu bidixdiis dacalkan xagga keen dacalka kale bidixda jirayna midigta keen dhinacii hooseeyana korkeen saasuu samaynaya maxaa looga jeedaa wayafcalu naasu dadkuna waxay sameynayaan milahu imaamku sou sameeyeoo kale khadiibku walhalum jaalisuuna iyagoo ay fadhiyaan meesha khudbaa la dhegeysanaya iyagoo fadhiyaysaa u kala bedelayaan marada hoos yeelayaan labada daraf isdaba marinayaan iyagoo fadhiya ujeedku waa maxay tafaa-ul xaalka naha dadkaan haystee abaarta iyo dhibaatada ah sida go-a loo kala wareejiyey ilahay inuu xaalka u kala wareejiyo xaalkan abaarta iyo cudurrada ilaahay inuu raro oo qaado kuna bedelo mid kale waxa weeyaan tafaa-ul baa la yihahdaa wayadcu llaha allow tuugaa khadiibku tacaalaa sareeya siran iyo wajahran si qarsoon iyo si muuqataba wayu'minu naasu dadkuna waa ay aaminsadaan calaa ducaa'ihi tuugidiis ducadiis idaa jahra markuu la jahro qof aamusan maxaa aamiin loo dhahaa waa lama jahrini qofka kor wuxuu akrinaya aamiin loo dhahaa ma ogtaha markuu ducada kor u akriyo aamiin baa la dhihi wayadcuuna iyana waa ducaysanayaan lianfusihim nafsad ahaantooda siran hoos cinda israarihi markuu hoos ducada u dhigto adiguna hoos u ducayso rabbanaa aatidaadaada hoos u akriso iyo ducadaada allahuma suqyaa raxma laa suqyaa cadaab allahuma asqina hoos u akriso hadduu isagii hoos u akriy marmar buu kor u akri aamiin dheh marmarna hoos buu u akriy adna hoos u akriso wayusanu waxaa la suneeyey alquslu qubaysashu likullin mid kasta loo qubayso oo min alciidayni labada ciidooda waalkusuufayni labada madow ah waalistisqaa'i roobdoon ah shantoodaba labada ciidood labada madoobaad iyo roobdoonta mid kasta in loo maydho oo loo qubaysto ayaa fiican oo hagaagsan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب